أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim waa subax arbaca taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobadaan idinkugu heyna warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qeybta labaad muuqaalo lagu soo bandhigaya fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada qaramada midoobay ee ku jira gacanta mujaahidiinta howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo dhulka kenya xoogga ay kaga haysata muslimiinta madaxweynihii hore ee maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan ayaa qiray in iskuday dil uu ka badbaaday isagoona niyajab xooggan ka muujiyay xaaladda uu maraya maamulkaasi shir ka dhanna xasan gurguurta oo ay ka qaybgalayaan xubnaha mucaaradka riddada ayaa saacadaha soo socda ka furmaya magaalada kismaayo maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah oo aqoon kororsi ah usoo gebagabeeya ragga ilaaliya goobaha ganacsiga ee suuqa degmada jilib wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dowlad diini ah u qabatay waxgaradka mid ka mida beelaha dega wilaayadaas أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qeybta labaad muuqaalo lagu soo bandhigaya fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada qaramada midoobay ee ku jira gacanta mujaahidiinta faahfaahinta warbixintan waa kan marwaan maxamed waa qaybtii labaad muuqaalo taxano ah oo dhowaanahani uu baahinayay kanaalka kataa'ib al akhbaariya kuwaas oo lagu soo bandhigayo fariimo ka socda maxaabiista qaramada midoobay ee ku jira gacanta mujaahidiinta waxaa muuqaalkan labaad lagu soo bandhigayaa fariin deg deg ah oo ka socota maxbuus masaare ah oo ka mid ah maxaabiista qaramada midoobey kaasi oo lagu magacaabo maxamed saciida maxbuuskan ayaa ahaa dhakhtar howlaha caafimaadka u qaabilsan cadowga wuxuu ka sheekeeyey siday ugu dhaceen gacanta mujaahidiinta isagoo carabka ku adkeeyey in la dayacay oo aan la soo raadin إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس
waxaan fariintan u dirayaa qaramada midoobay xogayaha guud ee ururka antonio guteres iyo madaxweynaha masar cabdilfatax asiisi magaciigu waa maxamed saciid hariisa waxaan ahay dhakhtar ka tirsan howlgalka taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya gaar ahaan qaybta qaabilsan gurmadka caafimaad ee dhanka hawada ah maanta waxaan idinla hadlayaa anigoon xor ahayn oo ka soo hadlaya xabsi aan keli ku ahay halkaas oo la igu hayo muddo sannad iyo bar ah diyaaraddani helikobtarka ahayd ayaa burburtay xilli ay soo daabuleysay dhaawacyo sababo ku aadan cilad farsamo oo soo wajahday waxayna natiijadu noqotay in aniga iyo shaqaalihii kale ee ila socdayba nolosha lagu qabto oo ay noqdaan maxaabiis iminkana waxaan wajahaynaa xaalad hubanti la'aan ah oo masiirkeennu wuxuu gacanta ugu jiraa ururkii nala wareegay waxaan ku dhacnay dhul cidlo ah oo duur ah inkastoo aan isku daynay inaan la xidhiirno qaramada midoobay si ay noo caawiyaan haddana nasiib darro cidna nooma iman ma aanan helin koox gurmad ah iyo cid qadiyaddeenna ka gorgortamaysa toona ma jirto cidna baadigoobaysa ama na soo dalbanaysa waana la dayacay waana nala hilmaamay ma jirto cid dan iyo muraad kale waxaa nagu dhacaya haddaynu noolnahay iyo haddii kaleba waxaan dareennay in qaramada midoobay ayna khudlaamisay oo ay noo tixgelisay shaqaale laga maarmi karo oo aan mudnaanta koowaad ugu jirin in ka badan hal sano iyo bar ma jirin astaamo muujinaya wax xiriir ah oo ay nagu baadigoobayaan way naga danaysteen xilligii aan baahida ugu weyn u qabnay garab istaaggooda wuxuu sheegay inuu isweydiinayo sababtuu usoo dhex galay xaaladaha jahwareerka ah ee ka taagan soomaaliya wuxuuna si adag ula hadlay dadka masaarida ah xilli dowladda riddada ah ee dalkaasi ay waddo iskudaya ay ku doonayso inay soomaaliya keento ciidamo masaare ah oo qayb ka qaadanaya duulaanka ashoadala dirarka ah ee gaallada ka wadaan dalka soomaaliya xilli aan keligay ku jiray qolkan xabsiga ah waxaan isweydiinayaa waxa halkan i keenay maxaan u soo dhex galay arrimaha ka taagan soomaaliya ee qasan maxaan u diidnay inaan dhulkeenna mudnaanta siinno intii aan u soo gurman lahayn dowladdan fadhiidka ah ee aan xitaa ilaalin karin badqabka shacabkeeda maxaynu uga qayb qaadanay jahawareerka aan dhammaadka lahayn ee ka jira soomaaliya maxaase keenay inaynu hantideenna ku khasaarinno dal aad mooddo inaan la badbaadin karin waxaan weydiinayaa walaalahayga reer masar maxaad ula dagaalamaysaan muslimiinta soomaaliya xilli yuhuudda sahyuuniyadda ah ay xasuuqayaan walaalaheenna reer filistiin oo keliya idiin jira masaafo dhagaxii la tuuro uu gaarayo miyaysan habboonayn inaan u gargaarno oo aan garab istaagno walaalaheenna deriskanala ah ee reer filistiin halkii aan ciidamadeenna u diri lahayn meel noo jirta kumannaan kilomitir si ay u soo dhibaatayaan muslimiinta soomaaliyeed ugu dambeyntii maxbuuskan masaarada ah ayaa baaq codsi ah u diray qaramada midoobe iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda ridada ah ee masar cabdifataax xasiisi waxaan halkan codsi uga dirayaa qaramada midoobey oo aan ku faanayo inaan kala soo shaqeeyey qadiyad wanaagsan oo ah inay taageerto bini'aadanimada waxaan sidoo kale codsi halkan uga dirayaa xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres waxaana idiin leeyahay waxa ay halkan noogu soo dirtay qaramada midoobey waa inaan caawinno oo aan garab istaagno cid kasta oo taageero u baahan maantase annaga ayaa baahi weyn u qabna kaalmadiinna iyo taageeradiinna deg dega ah qaramada midoobey waxaa waajib ku ah inay hubiso oo ay ka shaqayso sii deynta shaqaalaheeda kuwaas oo lagu soo qabtay howlgal nabad ilaalin ah fadlan nagu caawiya inaan ku soo noqonno guryaheenna iyo qoysaskeenna inagoo bad qabna mudane madaxweyne cabdilfataax asiisi baahi weyn ayaan u qabnaa inaad faragelintaada iyo saamayntaada caalamiga ah u kaashatid sidii aan xorriyaddeenna ku heli lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan waadna mahadsan tahay والى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن بامس الحاجه الى تدخلكم الكريم وتاثيركم الدولي لتامين اطلاق سراحنا في اسرع وقت fariinta maxbuuskan digtoorka ah ee u dhashay dalka masar ee ku jira gacanta mujaahidiinta ayaa qayb ka ah fariimo muddooyinkii lasoo dhaafay ay sidan oo kale u jeedinayeen maxaabiist u dhashay waddamo kala duwan oo muuqaaladooda uu baahiyey kataa'ib balakhbaariya kanna waa muuqaalkii labaad ee farin uu ku dariyo mid ka mid ah maxaabiista qaramada midoobe mahadsanid marwan howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo dhulka kenya xoogga ay kaga heysata muslimiinta ciidamada mujaahidiintu waxay xalay howlgal qaraxa la beegsadeen xarun murtadiintu ay ku diyaarinayeen doorasho gaaleedka kooxda ridada taasoo ku taalla xaafadda gubta ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho dhaawaca inta la xaqiijiyey waa laba askari oo murtadiina oo ka mid ahaa ilaalada xeradaas sidoo kale waxyeello xoogan ayaa soo gaartay laba gaari oo ka mid ah kuwa ridada dhanka wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabishada itoobiya ee degmada diinsoor dhanka gobolka laamuu ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolanyo kufaarta kenya ah oo ka baxay xero ku taalla buurta koomaale kuna sii jeeday deegaanka shangaane wakhtiga inta la xaqiijiyay waa sargaal kenyaan ah oo minabaara ah qaraxa kadib cabsi owgeed ayay kolonyadii saliibiyiinta waxay dib ugu laabteen xeradii ay kasoo baxeen ee ku taalla buurta koomaale dhanka kale gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka sheekh barrow ee hoos tagta degmada lafeey ee gobolka mandheera oo ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya inta dagaalka uu socday waxay mujaahidiintu garneelada garbaha laga tuura la heleen laba teendho oo saliibiyiinta hub ay ugu jireen dab xoogan ayaana ka kacay labada teendho waxaana si aada loo maqlayay qaraxyada ka dhashay hubka ku dhex jiray teendhooyinkaasi gubtay madaxii hore ee maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa qiray in iskuday dil uu ka badbaaday isagoona niyajab xoogan ka muujiyay xaaladda uu maraya maamulkaas casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya markii ugu horreysay hoggaamiyihii hore ee maamulka ashaadala dherarka somalilan ayaa ka hadlay weerar naftiisa halis lagu geliyey horaantii bishan ka dhacay maqdaarka caalamiga ah ee magaalada hargeysa muuse biixi cabdi oo dib ugu soo laabtay caasimadda gobolka waqooyi galbeed ayaa sheegay in askartii rasaasta ku furtay gaadiidkii uu la socday ay yihiin kuwa doonaya inay nafta dhaafiyaan wuxuuna saadaaliyey in weerarkaas mid la mid ah lagu qaadi karo daahir yaale iyo muuse biixi wuxuu xaqiijiyey in wixii isaga ku dhacay ay ahaayeen kuwa loo bareeray oo la doonayey in halis lagu geliyo ninka aniga xabbad igu rida ninka dariiqa isu taagaa madaxweynaha xilka hayee maantana wuu dilayaa ee bixin maayo si buu noo wada raadinayaa ka horreeyeyna ee noolo ee riyaalo isna iman doona haddana dhowaan waxa laga yaabaa waa cadowgiisa oo waannu u sibannahay cadowga somaliland annaguna eeganaya waayo madaxdii somaliland halkaas aanu ha saarteen marka dhallinyarada dadka horta qorshaha la aaminsanaado markay wax dhacaan hala isweydiiyo maxaa dhacay national baynu ilaalinaynaa laakiin waxaa la doonayaa maalmaha dambe in somalilan kala fogo la iska hor keeno
muuse biixi ayaa carrabaabay in maamulka dabadhilifka ee somalilan uu wajahayo xaalad halis oo kala furfur ah isagoona ka digay in halisaha si uu maamulka uu wajahayo aan wax laga qaban ay suurtagal tahay inuu burburo mahadsanid casam shir ka dhanna xasan gurguurte oo ay ka qaybgalayaan xubnaha mucaaradka riddada ayaa saacadaha soo socda ka furmaya magaalada kismaayo waa kan nuur cali warsame abuushayba shirkan oo qabanqaabadiisa ay socotay muddo laba bilood ah ayaa lagu wadaa inuu amaanta si rasmi ah uga furmo magaalada kismaayo ee xarunta maamulka riddada ee jubbaland shirweynahan mucaaradka riddada ayaa waxaa ka qaybgelaya dhinacyada la kala baxay golaha samato bixinta jubbaland puntland iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah kulanka mucaaradka ayaa socon doona muddo saddex cishe ah sida laga soo xigtay maamulka riddada jubbaland waxaana shalay durbo gaaray magaalada kismaayo xubno ka tirsana golaha mucaaradka samato bixinta oo hordhac u ah siyaasiyiinta kale ee shirkan ka qayb qaadanaya sida la sheegay shirkan oo laga soo saari doono qodobo xasaasi ah oo ka dhan ah dowladda riddada xasan garguurte ayaa dheliyey hadalhayn ballaaran waxaana la soo warinayaa in kooxda riddada soomaaliya ay dhowr jeer isku dayday inay joojiso shirka mucaaradka iyadoona arrintaasi u maraysa dowladaha kenya iyo etoobiya balse ugu dambayn ku fashilantay kulankan ayaa la sheegay inuusan ka qaybgeli doonin murtad farmaajo kadib markii siyaasiyiinta mucaaradka ee ku midaysan golaha samato bixinta ay arrintaasi si adag kaga biyadiideen inkastoo la isku dayay in mucaaradka lagu qanciyo sidii uu farmaajo uga qaybgelin lahaa kulankaasi haddana ma suurtagelin in arrintaasi lagu guulaysto qodobada la hadal hayo inay shirkan ka soo saari doonaan mucaaradka ayaa la sheegay inay ka mid tahay inay ku hanjabi doonaan in haddii gurguurta doorasho heshiis lagu yahay qaban waayo ay iyaguna soo dhisi doonaan dowlad kale oo barbar socota tan xasan gurguurte kulanka mucaaradka wuxuu imaanayaa xilli xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya uu weli wado ololihiisa doorashada oo ugu yeeray qof iyo cod ee mucaaradka sida weyn uga soo horjeedaan mahadsanid abuushayba maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah oo aqoon kororsi ah usoo gebagabeeyay ragga ilaaliya goobaha ganacsiga suuqa degmada jilib cusmaan axmed duubow ayaa warbixintan inoo haya munaasabadda oo lagu soo xirayey dowro muddo u socotay ragga ilaaliya goobaha ganacsiga ee magaalada jilib ayaa lagu qabtay isla magaalada taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada gobolka maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo salaadiin iyo raggii dowrada loo qabtay ugu horreen waxaa sharxaad laga bixiyey magaca dowrada muddada ay socotay iyo waxyaabihii lagu bartay waxaynu u fadhinaa ikhtitaamkii ama gebagabadii dowradii loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee abu hurayra dowradan shicaarkeedu yahay kaana annaasu ummatan waaxida duristii dowradan lagu qaatay waxaa ka mid ahaa alamru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar waxaa ka mid ahaa alamn waxaa ka mid ahaa alwalaa waalbaraa waxaa ka mid ahaa alistiqaama waxaa ka mid ahaa alamaana waashucuuru bilmas-uuliya dowladan marka ayaa loo qabtay waxaa loo qabtay dadka waardiyeeya goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada jilib waxyaabaha loo qabanayana waxaa weeyaan inaad heshaan xadigii iyo dheebtii aad wilaayada ku lahaydeen inshaa allahu tacaala oo talaa oo tawjiihaada oo duruusa mid ka mid a raggii dowlada ka faa'iidaystay ee waaridiyayaasha ah ayaa ka warramaya dowlada loo qabtay iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen anigoo cabdi maxamed eh oo ka mid ee dadka waardiyeeyo goobaha ganacsiga magaalada jilib oo ka kooban tir ahaan labaatan qof dowro ayaa noola qabtay dowradaasoo loogu magacdaray saxaabiga jiliilka ah abuu hureyra waxaana la baray alwalaa walbaraa alamaana ammaanadii aan qaadnay marka waxaa naga la rabaa ina sidii aan u qaadnay aan u gudunno oo ilaahayna aan kaalmo weydiisano marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa kaalintii nooga aadan oo ilaahayna waafajiyey inaan qabanno waxay cadow ay ama nagu soo aada ama ay kaalantahan inaan ka qaadanno haddaan qarinone maanta qiyaam ilahi baa nala xisaabtamaya xilligii mooryaanti ninkii arki jiray jilib waagii ay ahayd sagaashan iyo labadii sagaashan iyo saddex ilaa ninety-three ilaa iyo labada kun iyo maanta kaaf iyo kala dheeri waxaan haysanaa amni waxaan haysanaa nabadgelyo waan haysanaa sharci islaam sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in dowladu ay ahayd mid kor loogu qaadayay aqoontooda ragga habeenkii xaraaseeya goobaha ganacsiga ee magaalada jilib wuxuuna kula dardaarmay inay xil iska saaraan ammaanada loo dhiibtay ujeedka marka dowladda laga lahaa waxay ahayd ragga walaalaha ah ee waardiyeeya maalka muslimiinta khaasatan suuqyada meheradaha habeenkii la xiro ee laga hoydo walaalaha waardiyeeya habeenkii u soo jeeda ee u dhafra in iyaga la siiyo dowlaad sharci ah diinkooda iyo aakhiradooda iyo wanaagooda adduun iyo tooda aakhirada la tusiyo la xasuusiya hadafkii ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray muhiimadda dowladda laga lahaa waxay ahayd taas waxaan qaadanaynaa duruus sharci ah oo kala duwan oo adduunkeenna iyo aakhiradeenna oo maslaxadeenna nalagala hadlaya waxaad ogtihiin walaalayaal shaqo ummadeed yaad haysaan ummaddiina aad u adeegeysaan hantida aada waardiyeynaysaan waa hanti ay leeyihiin dadka muslimiinta ee ganacsatada hantida intaa la idinkaa laydinku aamino laydinkaga tegay ammaanada marka waxaa laydinka rabaa insha allahu tacaala inaad gudataan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha wa xamalaha alinsaan ammaanadii cirki iyo dhulkaba ay diideen oo ay ka baqeen inay qaadaan oo gudo waayaan insaankaa xambaaray idinkun insaankaasa tagtihiin ammaanada aada qaadeen marka waxaa laydinka rabaa qof walba inuu waktiga caraasada uu ku qorayo inuu ilaaliyo shaqada waajibka saarana uu guto alxamdulilah maanta ilaahay mahaddii waayo ma ka baqaysaan qof qori wata ama qof toorey ku hubaysaan ama qof weerar idinku inuu idinkugu yimaado bakhaaradiina iyo dukaankiina kama baqaysaan waxa keliya la waardiyeynaya waa qufulkaas xirane laydinkaga tagay isagoo xiran subaxdiina kugu yimaada soo intaa maa maadaama culayska ilaahayba uu naga dulqaaday oo amni guudna siiyey waxaan rabnaa amniga hoose aada haysaan ammaanadeeda inaad gudataan oo xagga waqtiga aada ilaalisaan ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dowlad diiniya u qabatay waxgaradka mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas cabdiraxiin sheekh cali ayaa inoo haya warbixintan dadow maqal digdiintan barasho diimeed dowladii markaan barannay ay dabacday laab shirkigii dawaa loo helay oo baranay diinkii
waxay ahayd dowlatu macalin aadan xaashi cayrow oo loo qabtay odayaasha beesha cayr oo ka dhacday degmada jowle wilaayada mudug taas oo uga socotay waxgaradka beeshaas muddo toddobaad ah magaalada jowle ee wilaayadaas odayaashu waxay ka hadleen waxyaabihii ay ku barteen dowladda shicaarkeedu uu yahay kuunu ansaarallah iyo culumta kala duwan ay ka faa'iidaysteen intii ay ku guda jireen dowladaasi macalin aadan oo abaabulkeedu ay lahayd wilaayada islaamiga ee mudug haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dowladda ka qayb qaatay oo ka warbixiyey duruustii lagu qaatay dowladda dowladan waxaa nasiib u yeeshay qabiilada cayr maxamed la yidhaahdo wilaayada ay maamusho degmooyinka ay maamusho degan waa beesha meesha fadhisa ee wilaayadu soo qaban qaabiday qabiilada intii loogu talagalay ilaaxad waa ay soo xaadireen waa ay ka faa'iidaysteen dabcan ano afkoodii ku hadlaayo lama cabiri kara dareenkooda farxadeed ee ku aadan macluumaadka diineed ee ay meesha ay ka heleen usbuuca ee lasoo dhaafay magac bay dowladda magaceeda loo bixiyey oo ay leedahay loogu magac daray wiilka walaalaha ma adeeryaal ay wada yaqaaniin ee ayagu ka dhex dhashay mujaahidka ahay macalim aadan xaashi cayrow taqabalallah shahaadatu yaan leenahay intii ilaahay karansiiyey way soo xaadireen indheergaradka beesha cayr ay leedahay ee gobolka degan dowlaadka noocaasa ayaa degmada aanu ku qaadanay alxamdulilah wax badan aanu ka fahanay muqararka mawaadna waxyaabaha lagu daraasayhayey oo macalimiintu ay noo sharaxayeen waxaa ka mid ahay tafsiirka qur-aanka kariimka ilaa juscamo maasha allah waxaa la dhaho fiqhu lwaaqic aanan dad qaafileen oo guryaha iska hurdaayo aanaa noqon meesha mataqaanaa waaqicigu marayo niman soo jeedo jeedayo waxaa socda iyo isbedelada iyo gaala duulaanka ay ku jirto laftirkeenna markii macalimaanta naga tagaan su-aalahan isweydiiyahayna waxaa ka mid ahaan annagoo nasiibna u yeelanay in macallinkii iyo mujaahidkii ilaahay naga dhaliyey jihaadka mataqaanaa mar walba ku dadaalaya inuu geeska afrika asagu mataqaanaa uu ka hirgeliyo annagoo ilaahay nasiibkaasna yeelana mise iyo hurdada aan ku jirno inaysan waxaa la aqbali kara aysan ahayn naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow wuxuu faray odayaasha beesha inay gaarsiiyaan casharadii ay ka barteen dowladda ayna baraan dadkii ay kaga soo tageen deegaanada ay ka kala yimaadeen si loo baraarujiyo ummadda muslimiinta oday waa dardaarmaa markuu hadlaayo waa dardaarmaa taariikhwaa ka qoranta haddaan nahay beesha cayr ee gobolka mudug degan dowladan sharcigaan qaadanay culuntan ilaahay noo dooray ayaan maanta halkaan jumac salaamayi doonno intii noo qabatay inaan guryaheenna ka bilowno dadkeenna gaarsiino diinku guri kasta uu ka muuqdo inaan meeshaas ilaahayna kula ballanno annaguna iskula ballanno waa dardaarmaya marka koowaad marka labaad waxaan dardaarmayaa diinta lama haysan karo difaac la-aan lama haysan karo haddaan xarbi iyo hub iyo saanad loo qaadan dhiigga loo bixin la haysan maayo oo diinkaa ilaahay wax ku yeelanno oo aan difaaciisa wax ku yeelanno oon faafintiisa wax ku yeelanno meelihii aan ka nimid meeshii aan shiikh joogin oon wadaad fadhin oo aan kutubada laga akrinaynin in wadaad la keeno waaliga wilaayada mudug sheekh xasan abu xamsa ayaa si qoto dheer ula dardaarmay odayaasha beesha ceyr wuxuuna intaasi raaciyey in looga baahan yahay beeshu inay soo buuxiso kaalinkeeda difaaca diinta islaamka bahda beesha cayr ee dowrada qaadatay asbuuca aan wada joognay runtii sida asluubka fiican ixtiraamku ku jiro aan ku wada joognay awalna aqbalay dalabkii ma garanaysaa walaayadooda aqbalay jasaakum allah khayran baaraka allah fiikum kow horta in loo caqli celiyo diin lagala hadlo dhaqankaana dhaqan ay leeyihiin inuusan ahayn loo sheego waxaan cid kale inay leedahay la baro ciddi diiddana wixii ilaahay siiyo nabi maxamed siiye calayhi salaatu wasalaamna in la siiyo xaqa uu leeyahay in la gooyo waayo hadduu joog diido joogsan laga waayana in seefta la maryo waayo waxay ka mid yihiin dowraadka silsiladaha ah ay u qabanayso wilaayada mudug beelaha dega wilaayada sidii ummadda muslimiinta ay u difaacan lahayd sharafkeeda iska dafcinta maleeshiyaadka murtadiinta iyo gaalada duulaanka ku ah dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed shirkigii dawaa loo helay oo barana diinkii deelqaafka faataxa ku jiray naaxilkii durug sidii shiikh cilmiga daalacday aan xaraf la dayayn culimmadii darsiga noo dhigtay ee nagu durduurayday iyo duulkii noo soo diray ee cunnada naga durduurayay iyo dowladdeennii dhammaan diinka fidinaysa dembigooda ee buu korya warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta